waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulan ku dhex maray labada madaxweyne ee kenya iyo soomaaliya magaalada nairobi ayay labada hogaamiye isku raaceen arrimo oo ay ka mid yihiin in xiriirka labada dal caadi lagu soo celiyo kadib khilaaf ka dhashay dacwada badda ee taalla maxkamadda caalamiga ee i c g madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir jaraa'id oo labada madaxweyne ay wada qabteen ka sheegay in arrintaasi aysan saameyn ku yeelanayn xiriirka u dhexeeya labada dal oo uu sheegay in waxyaalo badan ay ka midaysan yihiin We have a lot of things in common. Our people to people, government to government, business to business.
waxyaalo badan ayaa naga dhexeeya oo aan isaga mid nahay labada shacab labada dowladood iyo ganacsatada labada dalba dabcan waxaa naga dhexeeya ganacsi labada dalba faa'iido u ah dadkuse waxay eegaan oo keliya waxyaalaha aan ku kala duwan nahay halka ay fiirin lahaayeen waxyaalaha naga dhexeeya oo aanu iska midka ka nahay waana taastaan u doonayo inaan inii xaqiijiyo in arrinta kayska maxkamadda i c g aysan saamaynayn xiriirka labada dal labada madaxweyne waxay sidoo kale sheegeen in kenya ogolaatay inay soomaalida aadaysa dalkeeda ay fiisaha ka qaataan garoonka halka duulimaadyadii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobi dib loo bilaabayo toddobaad gudihiis madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta ayaa hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in xiriirka labada dal uu heerka ugu sarreeya joogo balse waxa uu qiray in dhowaanahan mugdi uu soo galay xiriirkaasi And therefore, it is important for us as people. of one sidaas region, daraaddeed as waxaa neighbors, lagama maarmaan and inoo ah people who in have, shacab uh, ahaan hal gobol a lot ku wada of nool cultural deris ah similarities.
dad dhaqan ahaan ensure that waxyaalo our badan isaga relationship mid ah is in la always hubiyo in xiriirkeennu its best.
joogo mar kasta Fortunately, heerka ugu sarreeya over the nasiib last, uh, darrase couple of dhowrkii months, bilood you know, ee u we have had, dambeeyey uh, waxaa certain jiray issues that arrimo strained our xiriirka relationship.
xumeeyey laakiin maanta is need waxaan for us kula heshiiyey walaalkay ensure in loo baahan yahay in normality to xiriirkaas our caadi relationship.
lagu soo celiyo madaxweyne kenyatta ayaa shirka jaraa'id kaga dhawaaqay waxyaalaha ay markiiba ku dhaqaaqayaan si cilaaqaadka labada dal dib loogu soo celiyo That within a week, the necessary authorities should put in place that which is necessary to ensure that we now have asbuuc direct gudihiis flights once waxay again hay-adaha from qaabilsan ay Mogadishu to qaadayaan tallaabooyinka On all the lagama other maarmaanka issues we u have ah agreed as brothers sidii group, loo we xaqiijin will sit lahaa and continue in our diyaaraduhu discussions toos uga and soo refine duulaan muqdisho oo ay solutions that nairobi are ku yimaadaan beneficial to both our arrimaha countries, kale to oo both dhan our peoples, waxaanu ku and that will heshiinay encourage inaan sidii dad walaala ah develop and aan grow u sii wadno wadahadalka prosperity of our si aan people u helno and the xal brotherhood labada dalba that should labada exist amongst shacabba us.
faa'iido u ah oo dhiirogelinaya kobcinayana barwaaqada labadeenna shacab iyo walaalnimada laga rabo inay u dhaxayso dad walaalo ah dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda kenya monica juma ayaa barteeda twitterka ku qortay in madaxweyne farmaajo uu sheegay in khilaafka badda lagu xalinayo si labada dalba ay aqbali karaan taasoo siyaalo kala duwan loo turjuntay su-aalo badanna ay ka dhasheen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo laanta af soomaaliga ee v o a-du waraysi siiyey ayaa la weydiiyey su-aashaas waxaana uu uga jawaabay si caro ku jirto isagoo sheegay inaysan soomaalidu dhegaysan waxa madaxdoodu u sheegayaan ee ay u dhagan nugul yihiin eh, dadka kale walaa horta dadku su-aalaha way iska qabi karaan way isweydiin karaan soomaalida ay dhaqan u tahay in maantao dhan su-aalo eh, su-aalaheeda baan dadku haddee waktiga uhayaan ay su-aal isweydiiyaan laakiin arrinta la xiriirta badda eh, aniguna hadda waa kuu cadeeyey anigoo soo xiganaya hadalkii labada madaxweyne yiri adiguna waa sii askaysay oo hadalkii eh, wasiirka arrimaha dibadda kenya uu yiri baad sheegtay intaba muujinaysa in keiskaasi uu maxkamadda jiro maxkamaddu kala saarayso laakiin ay labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan u wanaagsanaado oo ay walaalo ahaadaan marka warkaasi mugdi ku jiri kara Um, iima muuqdo aniga qofka u baahan in loo eh, sharaxana eh, waxa weeye eh, hadda waktigayna ka qaadanaysa inaynu ku celcelinno eh, warkaas horta anigu dhigeed baan ahay marka soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan waa waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino gabadhuna wasiir way ana wasiir baana waxaan kuu sheegaya wixii lagu wada hadlay waxaan kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalkaa waxay ku heshiiyeen codkoodiina duuban yahay laakiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in qodobadan iyo wadahadallada uu la yeeshay madaxweynaha kenya marnaba aysan saameyn ku yeelan doonin kiiska badda ee horyaalla maxkamadda i c g madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale hadal uu ka jeediyey safaaradda soomaaliya ku leedahay magaalada nairobi ku sheegay ama kaga hadlay caqabadaha dowladdiisa ay wajahayso caqabadda ku xigta waxay ahayd in baarlamaanka iyo xukuumaddu ee ay isku noqdaan ee maxaan ku rahdaa caqabad isku noqdaan waa markii laga soo tago madaxweynaha iyo prime ministerka marka waa taaka kale baarlamaanka ee baarlamaankana waa ku guulaysanay in xiriir fiican aan la lahaano oo aan wada shaqeyno annagoo ah separate entity hay-ado howlahoodu kala kala duwan yahay intaas marka la dhaafo waxaa intaas dheer oo inta badan dee dhibaato ah oo dadka badanaaba aysan fahamsanayn dalka bacdamaa uu khalkhalaaso siyaasadeed muddo uu kusoo jiray maalin walba waxaa imaanaya siyaasiyiin cusub sanad walbaba afar sano walbaba siyaasiyiin cusub yaa imaanayay siyaasiyiin horelena waa imaanayeen kuwii hore ma tagaan magaaladay kula joogaan waa active tiradoodana aad u fara badan yihiin marka haddaad tiraahdo toban iyo labaatan iyo soddon ka soo bixi kun yaa banaanka taagan oo caraysan oo idaacadaha hor taagan facebookyada hor taagan oo kulligood shaqa doona shaqaday rabaanna waa waxay yaqaaneen oo ay soo dhadhamiyeen maxaa yeeley continuity ma jiro oo maalin walba waxbaa la beddelaa waxaas la beddelana ee runtii waxay dhashay in la abuuro siyaasiyiin cusub oo aanan taalantigooda laga faa'idaysan oo isleh lagaama faa'idaysan ha fogaanin magaalada ha ka fogaanin waa lagu yeeri doonaa qaar waa iska aamusan yihiin qaarna dagaalay ku jiraan oo qayb waxay ka yihiin in lagu hallahayo dowladda si loo ogaado ama loo xasuusto oo loo yihahdo hebel waa qeelinayaay bal ha loo yeero maanta waa caqabad dad badan aysan runtii ku baraarugsanayn intaas waxaa dheer shabaabkii oo annagoo dhanna wada necab oo dagaal nagula jira intaas waxaa weheliya dowlad goboleed oo isaga naftigiisu meel taagan oo madaxweyne madaxweyneyaalah awoodda dowladda dhexoo kala raadinaya siyaasad dibadeed raba ciidan gaara raba inay samaystaan dastuur gaara leh marka iyaga naftigoodu haddii laisfahmi waayo waa meelo lagu soo dhex maro oo dowladaha shisheeye laga yaabi karo inay kuusoo dhex maraan intaas waxaa dheer caqabada kale ku xiga dowladihii dariska iyaga naftigooda oo oo oo stakeholder ah oo national interest ku leh dalkii oo iyagana naftigoo naftooda raba inay saameyn ku yeeshaan waxa shaqeynaya hadday qaarkood ku jeclaan waayaan ama u arkaan inaadan la shaqeyneyn waxay haystaan inay kuusoo dhex maraan dowlad goboleed waxay haystaan inay kusoo maraan labadii kunoo siyaasiyiinta ahaa waxaa laga yaba inay kusoo dhex maraan xildhibaanadii waxaa laga yaba inay kusoo dhex maraan dowladdii dhexdeedii hadba inta tabartoodu gaarsan tahay marka iyada naftigeeda waxa weeye inaad xiriir fiican aada la yeelato hadda waxaan ugu soo biiray marka khaliijka oo iyaga naftigoodu qayb ka ah howlaha socda caqabadahaasu dhan yaa nin wal mid walba waxaan ku haynaa xargo xargo ku haynaa si dowladdu u shaqayso oo u hana qaado oo wax la taaban karo wakhtiga yarka ay haysato ay u qabato
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho